bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لilaahi rab العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وaصxaabihi أجmaعiin ama bعd qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu taعaalى baabu ma jaءa fi الrajmi عlى الhayib baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi rajmi cala athayibi rajminta qofka nikaaxa soo maray oo zaani lmuxsanka ah zaani lmuxsanka ama alixsaan waxaa la yidhaahdaa qofka qaangaarka ah caaqilka ah xorta ah nikaax saxiixa soo maray waxna waxna ugu tegay oo wax ku dhadhamiyey dayib intaasoo shardi midka laga helo ayaa muxsan la yidhaahdaa meeshaan waa xor waa baaliq waa caaqil nikaax saxiixa ayuu galay waxna waa ku dhadhamiyey oo waa ugu tegay nikaaxa saxiixa ah islaamnimada shardi maaha marka leanna nebigu labadan labadii yahuud waa rajmiyey muslimna ma aysan ahayn nikaaxu haddii uu faasid yahay ama nikaaxu shubha uu yahayna isaga laftiisa culimmadu waxay u badan yihiin ixsaan muxsan laguma noqdo ninka waa guursaday waxbuu ku dhadhamiyey nikaax aan laakiin sax ahayn oo shubha ay ku jirto oo aan sharcanna aan saxiix ahayn sideeda nikaaxa shubhada waxaa ku sugnaado nasabka xadna qofka waa uga dhacaa oo qofku hadduu nikaaxu shubha oo wax ku ugu tago lama xadayo ilmaha ku dhashana qofkaasaa loogu abtiriyaa laakiin muxsan ku noqon maayo qofka haddii nin intuu zinaystay hadda ka hor nikaaxsaday nikaaxu laakiin uunan sax ahayn nikaax shubha ku jirto ou ahaa ma la xadayo abu thawr keliyaa qabo culimada intooda kale ma qabaan saas ayb qala xadaanaa nasr bnu caliyi wagayru waaxidi qaluu xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabdillaahi anahu samicahu min abi hurayrata wazayd bni khaalidi washibli anahum kanuu cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nabiga agtiisay ahaayeen faataahu rajulaani laba nin ayaa u yimaadeen yakhtasimaani oo doodayaan meeshaan marka riwaayadan ibnu cuyayna wuxuu yidhi samicahu min abi hurayra wazayd bni khaalid wa shiblin shibli marka meesha kuma jiro sida saxda ah ouna keeni doonaa waana qalad ama wahmi sufyaanu bnu cuyayna uu ku dhacay ayb faataahu rajulaani laba nin ayaa u yimaadeen yakhtasimaani oo doodayaan faqaama ilayhi axaduhumaa midkood ayaa u istaagay faqaala wuxuu yidhi anshuduka allaaha allaan kugu dhaarinayaa yaa rasuula allah lamaa qadayta ilaa qadayta waad inaad xukunto un beynanaa annaga bikitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa allaan kugu dhaarinayaa ilaa inaad nagu xukunto un kitaabka alle ayb faqaala khasmuhu kii dooda kula jiray ayaa wuxuu yidhi wa kaana afqaha minhu waana ka faham fiicnaa waa ka faham badnaa ajal yaa rasuula allah nacam haa iqdi baynanaa bikitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa nagu xugun wa'dan lii aniga io idin fa atakallama aan hadleh ayb ina bnii kaana casiifan calaa haadaa wuxuu yidhi ina bnii inankayga kaana wuxuu ahaa casiifan qowsaar calaa haadaa midkaan ayuu u ahaa ninkaan aan doodayno fazanaa bimra'atihi naagtiisiibuu ka zinaystay marka wuxuu uga zinaystayna waxay ahayd de labadoodiibaa khalwo iyo meel ay gooni ku noqdeen iyo ayaa jirtay shaydaan ayaa ka faa'iideystay waa ka zinaystay ayb marka nimanka inaan guryaha la gashanin ama naaguhu aysan soo gashanin oo aan la fududaysanin arrintaas wax weynaa ka imaan karo ayb fazanaa bimra'atihi naagtiisii buu ka zinaystay fa akhbaruunii waxay ii sheegeen anna cala bni rajma inankayga korkiisu inuu yahay rajmi dhagax in lagu dilo fafadaytu minhu waan furtay bimi'ati shaatin wa khaadimin warniyow iska keydaa boqolkan arigaa qaado addoonkaanna qaado iidaa cunugan bes yaan layga rajminin waa xeerjajab marka hoos ayay marka xeerjajab u sameeyeen uma laqiitu naasan dad ayaan la kulmay min ahlilcilmi ahlucilmiga ka mid ah fazacamuu waxay sheegeen ana calabnii wiilkayga korkiisu inuu yahay jil jalda mi-atin boqol karbaash wa taqriiba caamin iyo sanad in la musaafuriyo bis leanna wiilkiisu nin doob aba u ahaayo nikaax aan soo marin marka dad ahlucilmi ayaan su-aalay war wiilkaaga boqol karbaash iyo hal sanoo la musaafuriyo ayaa lagu leeyahay ayay igu yidhaahdeen meeshaana waxaa laga qaadanayaa nebiga oo nool meelaha fogfog dad ahlu cilmiya inay ka fadwoo jireen leanna dadkan hadda su-aashaan u jawaabay nebiga ma ahayn dabcan ninkaan ninka u sheegay rasuulka ma aha mar waxaa laga qaadanayaa qofka magaalada qof cilmi badan isagoo joogo qof laga cilmi badan yahay hadduu yaqaano mas'alada inuu ka jawaabi karo ayb oo shardi aynan ahayn un keliya magaalada hal nino caalim ah oo ugu cilmi badan hadduu joogo isaga keliya un hala aado waa fiican tahay saas laakiin hadday duruuf keento oo dad isaga ka cilmi yar ay mas'aladana yaqaanaan ay jawaabaan dhib ma laha suyuudi marka alfiyadiisa uba ku sheegaa beledka qof cilmi leh isagoo joogo qof kale inuu ka xadiidi karo ayb oo wuxuu yidhi xadatha alatbaacu fi fi waqti الصaxaabi saasoo kale u sheegay taabiciinta xadiid wariyeen ama fadwoodeen saxaabadiio joogto ilaa markii dambe uu yidhi yakaadu yur an yuraa yakaadu yuraa fiiha alijmaacu ha yakaadu fiihi an yura alijmaacu marka waxay ku dhowaanay arrintaas in ijmaacba laga fiiriyo laguna ogaado daliilka marka tanaa soo gelaysa marka nebigii oo joogo ayay fadwoodeen dadkan ayb waxaa kaloo xadiidku tilmaamay marka qofka doobka ah boqol jaldi iyo hal sanoo musaafurisa taqriib inuu jiro taqriibka marka xanafiyada ayaan ogolayn akharu ahlilcilmi taqriibku way ogol yihiin oo in qofkii la musaafuriyo sanad ama la xabiso ayb taqriibkaas marka waxay isku khilaafeen culimada qabto naagaha see la yeelaha ma la musaafirina iyadana waxa zinaystay hadday naag tahay naagtii ma la musaafirina shaafici iyo kayruhu waxay qabaan iyo abubakar iyo cumarna laga wariyey in la musaafiriyo nin iyo naag leanna xukunkan waa caam maxaa naagta looga reeba hal marka maxaarimteeda lagu daraa marka isagaa marka leanna haddaan maxram lagu darin ee naagtan say rabtay waay marka awalba zinay gashay meel kale haddii la geeyey aan laga aqoonin waa sii darsanay inay sii darsataa laga yaabaa ayb wa inama arajmu xanafiyada marka ayaga taqriibka maxay u diidayaan masale hadda ka hor aan ka hadalnay sal ku leedahay ziyaada cala nas waayay leeyihiin lianna aayaddu waxay leedahay azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda taqriibka ziyaado waaye sunnadaa keentay ziyaadadan ayagu naskiyay u yaqaanaan ee sunnana aayad ma nasakhaysay leeyihiin xadiid aaxaada aayad lagu nasakhi maayo laakiin waa warkaas war xoog badan maah wainama arajmu rajmigu calaa imra'ati haada ninkan naagtiisaa lagu leeyahay maadaama iyadu ay zinaysatay nikaaxna ku jirtay oo haddii ay qirato iyadana faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam saasay ugu dhaheen dadkaas ayuu yidhi faqaala nabiyu sal ll ly slam waladii nafsii biyadihi la aqdiyanna baynakumaa bikitaab illah ilaahay kitaabkiisaan idinku xukumayaa almi'atu shaatin boqolka neef ee ariga ah waalqaadimu iyo khaadimka raddun calayka adaa lagugu soo celina xeer jajab waaye waxaas ma soconayaan boqolkii ariga iyo qaadimkii adaa lagugu soo celinaya wa calabnika jaldu mi-atin inankaagana waxaa lagu leeyahay boqol karbaash wa taqriibu caamin iyo sanad musaafuris ah meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa xuduudda ee qofku wixii sidaan oo kale xeer jajab ah ictibaar la siin maayo xuduudda sidiisa hal xad hal nooc ayaa heshiis laga geli karaa waana xadulqadafka xadulqadafka qofka qofuu qadfay siddeetan karbaashow ku yeeshay bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin hadduu yihaha war aniga waa ku cafinayaaye laakiin waxaan kugu cafinayaa waxisii hadduu wax siiyo marka waan ouna cafiyo khalaas lianna xadulqadafka waa maxdu xaqin liaadamiyin waa xaq aadami uu leeyahay waay laakiin kuwan kale xaq allah ku jira meesha ayb masalada ibnu xajarna waa baxi buu ka bixiyey ayb waqdu jarmaad yaa unaysu unaysow calaa imra'ati haadaa midkan naagtiisa ku kallah fain ictarafat hadday qirato farjumha rajmi hal mar hadday qirato marka inay ku filan tahay ayaa laga qaadana waxaa kaloo oo xadiidku uu tilmaamayaa nebigu wuxuu yihi laaqdiyanna baynakumaa bikitaab illah taqriibkuna qur-aanka kuma imaanin bikitaab illahi marka haddii la yidhaahdo sunnadana waa soo gelaya marka haddii la ilaaqo xadiidkan taasaa laga qaatay kitaab allahan idinku xukumaa kitaabka alle sanad musaafuriskiis kuma yaalo waa sunnadii nebiga sal alla ly slam waa xukmu kitaabillaahi marka ayb naagta maxaa loo leeyahay ee orodoo aad midkan naagtiisa ee hadday qirato soo rajmi xuduudda in la asturay ahayd iyada in loo tagoo la yidhaha war ma sinaysate si loo rajmiyo caado ma ahayn saas imaamu nawowi wuxuu leeyahay arrintaani maahan taftiish iyo tajasus iyo maahane maadaama haweentan iyada lafteeda la qadfay oo zina lagu sheegay war zinaa lagugu sheegaye ninka kugu sheegay xadulqadaf ma u qabsanaysaa mase zinadii waa waa run oo waa gashay macnaha meesha ku jira sidaas ayuu leeyahay alimaamu nawowi ayb marka faqadaa calayhaa waa ku kallahay factarafad way qiratay farajamahaa waa rajmiyey ayb qaala xadaanaa isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maaliku can ibni shihaab can cubayd illaahi bni cabdillaahi can abi hurayrata wazayd bni khaalidin iljuhaniyi can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama naxwahu bimacnaah waa midda marka jaadada sidaan wey hadda riwaayadii hore ibnu cuyayna wuxuu ku daray shibli riwaayadan maalik waa ka tegey oo shibli kuma jirto la socda qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa اleyhu can ibni shihaab biisnaadihi naxwa xadiidi maliki bimacnaahu maalik yaa waafaqay leyth qala wfi اlbaabi can abi bakri wacubaadaةa bni samit waabi hurayrata waabi saciidi wabni cabaas wajaabir bni samurata wahazaal wabureydata wasalamata bni lmuxabiq waabi barzata wacimraana bni xusayn qaala xadiidu abi hurayrata wazayd bni khaalidi xadiidu xasanu صaxiix wahakada rawaa malik bnu anas wamacmaru wagayru waaxidi sidaanay wariyeen can الزhriyi can cubayd الlahi bni cabdillaahi can abi hurayrata wazayd bni khaalidin can الnabiy sal l l slam warawow bihada اlisnaadi isnaadkan laftiisana waxay ku wariyeen can الnabiy sal l slam anahu qaal إida zanat اlأmatu fajliduuha fain zanat fi الraabicati fabiicuuha walow bidafiirin xarig ba aad ku gada qaala warawaa sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi can cubayd اllaahi can abi hurayrata wazayd bni khaalidin washiblin waa kaas marka ibnu cuyayna kusoo daray qaluu kuna cinda الnabiy sal ا l slam hakada rawaa bnu cuyaynata alxadiiثayni jamiica can abi hurayrata wazayd bni khaalid washiblin waxadiiثu bni cuyaynata wahamun waa qalb wahima fiihi sufyaan bnu cuyaynata adkala xadiidan fi xadiid xadiid ayuu dhexgeliyey xadiid ayb ibnu xajar nuqbaha marka uu leeyahay asbaabta xadiidka uu marduud ku noqdo markuu sheegayo waxaa ku jirto toban uu ka dhigay shanna dacnun fi raawi ayay ahayd shanna cadaaladday u laabanaysay shanna dabdiga kuwa dabdiga waxaa ka mid ahaa o wahamihi o wahamihi buu leeyahay wahamta marka tan oo kalea ku jirta ayb qaala wsaxiixu ma rawa الزubaydiyu wayunus bnu yaziida wabnu akhi الزuhriyi can الزuhriyi can cubayd اllaahi can shibl bni khaalidi can cabdillaahi bni maliki اlأwsiy can الnabiy sal l slama qaal ida zanat اlamatu xadiidka shibli oo ku jira kaas shiblina saxaabi ee nebiga isaga ka warin maaye waa loo dhexeeyaa isaga iyo nebiga qaala wahada صaxiixu cinda ahli اlxadiid kan baa صaxiix washiblu bnu khalidi lam yudrik الnabiya sal ا l slam nabiga ma soo gaarin inamaa rawaa shiblu can cabdillaahi bni maliki اlأwsiy ayuu ka wariyey can الnabiy sal ا l slam wahada صaxiixu qala wxadiidu bni cuyaynata gayru maxfuudi waruwiya canhu anahu qaal shiblu bnu xaamid wahuwa khaطأu inamaa huwa shiblu bnu khaalid wayuqaalu ayضa shiblu bnu khulayd na waa la yihaha qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa hushaymu can mansuur bni zaadan can اlxasan can xiطaana bni cabdillaahi wahuwa araqaashiyu اlbasriy hiqat can cubaadata bni saamit qaala qaala rasuulu llahi sal l slam khuduu canii iga qaata faqad jacala allahu lahuna sabiilan alla wuxuu u yeelay jid kuwa jidka loo yeelay marka waa kuwa kuwi alla uu yidhi walaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna almowtu ow yajcala allahu lahuna sabiilan waa kan sabiilkii marka jidki ilaahay jid ayuu u yeelay athayibu bithayibi nin nikaax soo maray oo mid nikaax soo maray ka zinaystay jaldu mi'atin boqol karbaash huma arajmu dabadeedna waa rajmi xadiidkan marka athayibu bithayib ayuu leeyahay haddii uu ka waran qof thayiba gabar bikra ah uu ka zinaysto oo aan nikaax soo marin cuunkii ma isbedelaa maya isma bedelayo oo waxay tahay iyada gabadhana ninkan hayibkaana waa rajmi iyadana waa jaldi allo nin baa waxuu alla xaggiisa ka yeesho qaadana ee qasab maaha marka rajmigu imaanayo labaduba inay hayib isla yihiin shardi ma aha ayib wuxuu ku daray xadiidkan jaldi ayuu ku daray oo qofka marka la rajminayo waxaa la ysugu darayaa boqolkii karbaash iyo iyo rajmiga leanna aayaddu waxay leedahay azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda azaniyatu marka waa wasfi al la geliyey waa caam zani kastaa soo gelaya marka calina waa kii yidhi intuu gabar maalin qamiis ah ou jaldiyey boqol ku dhuftay ayuu maalintii jimcahana rajmiyey markaasuu yihi jaladtuhaa bikitaab illaahi warajamtuhaa bisunati rasuulillahi sal l slam labadiibu isugu daray meeshaas marka masalo khilaaf ka taagan yahayo qofka haddii la rajminaayo ou hayib yahay jaldina ma loogu daraya shaafici iyo kathiir min al-a'ima iyaguma qabaan jaldiga waa la rajminayaa bis waxayna dhahayaan maacis qisadiisaa dembeysay maacis qisadiisa ayaa dembeysay iyo qisadii juhaniyadda haamidiyadda nebigu waa rajmiyey waxna ma sheegin oo jaldi ah ma samaynin markaa shaafici wuxuu leeyahay labadooda qisadaas maacisaa dambeysay kitaabkan annaasikh walmansuuq oo abu bakr alxaazimi oo isagana waa keenaya warka shaaficina waa warinaa bisanadihibu weliba ku warinaya marka iyaga waxay leeyihin marka xadiidkan dhinaca jaldiga waa mansuuq waa la nasakhay oo qofka rajmi haddii uu leeyahay waa la rajminayaa bis waxba la garaaci maayo ayb imaam axmed isaga qowlkiisa mashhuurka ah iyo isxaaq wuxuu yahay labada in la ysugu daro calina sidaasuu ku tegay bacdi saxaabana saa si ka duwanay ku tageen oo inaan la jaldi ounan jiraynin madhab saddexaadaa jirto oo mas'alada ku jirto mas'alada madhabtaas waxay tahay shee odayga iyo waa la kala saaraa ninka shaabka ah ninka hayibkaa hadduu yahay oday labada waa la ysugu daraa haddii uu shaab yahayna rajmiga bisaa lagu ekeyna boqolka karmash waa laga dayna madhabtaan saddexdaas madhab ayuu sheegay ibnu cabdilbar tamhiidka ayib wاlbikru bاlbikri jaldu miati wanafyu sanati qala hada xadiidu صaxiix qala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi slى اllahu عalayh waslam minhm cali bn abi طalib waubay bnu kacbi cabdillahi bni mascuud wagayruhm qaluu ahayibu yujladu wayurjam wailى hada dahaba bacdu ahli اlcilmi wahuwa qowlu isxaaq imaam axmedna waa ku tegay ibnulmundirna sidoo kale ayb wa qaala bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdeen min asxaabi الnabiy sal ll slam minhum abu bakrin iyo wa cumaru iyo wagayruhumaa ahayibu inamaa calayhi اrajmu rajmi baa korkiisa ah walaa yujladu la jeedli maayo wqad ruwiya can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama mil hada fi gayri xadiidi fi qisati maacizin wagayrih anahu amara birajmi ayuu amray walam ya'mur an yujlada in la jeedlana ma amrin qabla an yurjam inta aan la rajmin qala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi huwa qowl sufyaan الthawriy wbn اlmubaarak wالshaaficiyi waأxmeda imaam axmed marka halkaana riwaayu ku leeyahay laba riwaayuu leeyahay marka isaga qaala alimaam abu ciisa baabun minhu baab oo kii hore marka ka mid ah bacd nusakh madbuucaadka waxay dhigayaan baabu tarabus الrajmi bاlxubla xataa tadac ayb madbuucaadkaa saas dhigayaan qala xadaثna الxasn بن عaliyi qala xadaثna cabdالرaزاq qala أخbarna macmr عan yaحya bni abi kaثيir عan abi qilaabة عan abi اmhلb abulmhlb aljarmi adeerkiisu ah abu qilaab u adeer u yahay عan cmrana bni xusayn ana اmraأaة min juhaynata اctarafat cinda الnabiy sal اه l slm bالzina ayay qiratay waqaalat waxayna tihi ana xublaa aniga mid uur le baan ahay fadaca nabiyu sal ll l slam waliyaha nabiga wuxuu u yeeray weligeedii faqaala wuxuu yihi axsin ilayha usoo ixsaan fal meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa naagta hadday uur leedahay xadna uu ku waajibo iyadoo uur leh xad lagu samayn maayo ama jeedal ha noqdo ama rajmi ha noqdo midna lagu samayn maayo waagii ay soo dhasho cunuga uu ka go-o unbaa xadkii lagu fulina ayb faidaa wadacat hadday dhasho oo ay dejiso xamlahaa uurkeeda fa akhbirnii ii sheeg fafacala waa sameeyey fa amara bihaa waa amray nebiga fashuddat calayhaa hiyaabuhaa dharkeedii baa lagu xirxiray ayb meeshaas marka godna waa loo qoday dharkiina waa lagu xirxiray si loo asturo god in loo qodo oo dharkii lagu xirxiro ma naagta miyay gaar ku tahay mase ninkana waa loo sameynaa waa isku khilaafeen culimada leanna de maacis god looma qodin leanna waa ordayba ayb farujimat waa la rajmiyey uma sallaa calayha nebiga waa ku tukaday faqaala lahu cumaru bnu lkhadaab cumar baa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah rajamtahaa waa rajmisay uma tusallii calayha maku tukanaysaa kadib faqaala wuxuu yidhi laqad taabat towbatan ayay towbad keentay low qusimat haddii loo qaybin lahaa bayna sabciina min ahli lmadiina toddobaatan reer madiina a wasicathum waa deeqi lahayd wahal wajadta ma heshay shay-an shay afdala ka fiican oo ka wanaag badan min an jaadad inay hurtay oo ay ku deeqday binafsihaa nafsadeeda lilaahi ilaahay dartiis u bixisay weynaydan waa qarsan kartay cuquubada allah la weynaatay cabsi allah ku jirtay nafteediibay waxay u bixisay ilaahay dartiis cabsi alla darteed ayb intaa wax ka fiican ma helaysaa w meeshaa marka waxay kutusaysaa dadka macaasida sameeyo inaysan gaalo noqonaynin bimujarad ficli lmacsiya inaan lagu gaaloobaynin ayb leanna hadday ku gaalowday nebigu wuxuu dhehi lahaa war soo islaam marka hore ayuu dhehi lahaa ma dhihin ayb macaasiduna inay tahay dad wax qofka shaydaan iyo naftiisa ay ku qaadayaan qofka isagoo fiican bou haddana macsi iska geli karaa oo bani aadamkii marka xaalkiisu waxaa weeyaan ilaahay hadduusan ilaalinin ma ilaalsamaayo ayb qaala baabu maa jaa fi rajmi ahli lkitaab ahlu kitaabka rajmigooda wixii ku yimid yahuud iyo nasaara hadday imaadaan ama mushrikiin ma la rajminayaa iyaga ayb qoladaas marka laba nooc waaye hadday dimiyiin ay yihiin dimi macnihiisu wuxuu yahay xukunkii islaamka ayuu ogolaaday in lagu maamulo muslimku ku hoos nool yahay midkaasi isaga wax kale ka ikhtiyaar kama furno hadduu maxkamadda yimaado waa la xukuma xukunka allahna lagu xukumayaa haddii laakiin uusan ahayn qof dimi ah oo adiga xukunkaaga ku hoos jiro ma aha laakiin garow kuu keensanay labadoodii baa kuu yimaadeen nakala nakala saar nakala xukun ayuu ku yidhi meeshaas marka ikhtiyaarah ka furan haddii uu doonana iga taga waa dhihi kara qaaliga hadduu doonana waa kala xukuma fain jaa-uuka faxkum baynahum ow acrid canhum hadday kuu yimaadaan ama kala saar ama ka jeeso shaaficina sidaasuu yidhi ban qaar culimada kamida iyaga waxay dhaheen aayaddaas ikhtiyaarka ku jira waaba mansuuqa waxaana lagu nasakhay waan ixkum baynahum bima anzala allah shaafici laakiin wuxuu yihi waan ixkum baynahum bima anzala allahu iyo aayadda hore maba isdiidayaan yani waxaa laga wadaa waan ixkum baynahum bima anzala allahu in aradta an taxkuma baynahum haddaad qaadatay o haddaad qaadatay amarka ah inaad xukunto wixii ilaahay soo dejiyey ku xukun ee khiyaarku laakin waa kuu furan yahay inaad xukunto iyo inaad iga taga dhahdo haddaad xukumaysa laakiin kitaabka ilaahay ku xugun ma isdiidayan labada aayad marka naski ma jiro ayb xanafiyadan ayaga ogoleyn in la la xukumaba ayb qال xdثna إسحاq بن موسى الأنصاaري qال xdثna mعن qال xdثna mالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن النبya slى الlه عليه وsلم رجمa يhوudiيا ويhوudiyaة ayuu rajmiyey وفي الxadيiثi qصة nin yahuudiya iyo naag yahuudiyada oo zinaystay ayuu rajmiyey iyaga marka sharcigeena lagu xukuma haday imaadaan marka idinka sharcigooda iyo loo fiirin maayo ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa zani lmuxsan marka la leeyahay islaamnimadu shardi maaha qofku si uu muxsan u noqdo hadday shardi ahaan lahayd nebiga ma rajmiyeenba soo maaha kuwaan muslin maaha waa yahuud qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna hanaadu qala xadaثna shariik can simak bni xarbi can jaabir bni samura ana الnabiya sal ly slm rajma yahuudiya wayahuudiyat qala wfi lbaabi can ibni cumar wاlbaraءi wjaabiri wbni abi أwfa wcabdillahi bni اlxariث bni jazءi wbni cabaas qala xadiidu jaabir bni samurata xadiidu xasanu غariib qala wاlcamalu clى hada cinda akari ahli اlcilmi qaluu ida اkhtasama ahlu اlkitaab hadday doodaan wataraafacuu ilaa xukaami اlmuslimiin muslimiinta madaxdooda ay qadiyadooda u keensadaan xakamuu baynahum bilkitaabi wاsunnati wa biaxkaami اlmuslimiin waxay ku kala saarayaan dhexdooda kitaabka iyo sunnada iyo axkaamta muslimiinta yani muslimku kitaab iyo sunna u isku xukumaa saasaa laga wadaa yani iyaga qodobadooda iyo loo fiirin maayo wahuwa qowlu axmeda wa isxaaq waqaala bacduhum laa yuqaamu calayhim اlxaddu fi zinaa zino xad looga oogi maayo wاlqowl اlأwalu asaxu imaamu tirmidi wuxuu yihi qowlka hore asaxnimo badan waa diraayadii iyo fiqigii baa qaala baabu maa jaa fi اnafyi dhoofinta qofka in la musaafuriyo wixii ku yimid qaala xadaثna abu kurayb wayaحya bnu akham wahuwa yaxya bnu akham almarwasiyu faqiihu saduuq ilaa anahu rumiya bisariqaة اlxadiiث ayb tirmidi keliyaa ka wariyey ayb laakiin ma sugnaanin sariqaة اlxadiidka kama sugnaanin kuma sugnaanine isaga wuxuu ahaa wuxuu ogolaan jiray alriwaayatu biاlijaazaati wاlwijaadaat isaga sariqati alxadiid ma sameey jirin ayb sariqaduna waxay tahay xadiid aadan warinin inaad u sameyso sanad intaad sameyso xadiid markaa gariib ah oo adiga aadan warinin inaad markaas sheegato inaad warisay saasay ka wadaan sariqat lxadiidka xadiidka waa jira ama dad kalea wariyeen laakiin adiga waxaad sameyneysaa sanad intaad u sameyso ayaad xadiidkii nin adiga wariya iska dhigaysaa ayb qaala xadaثna cabdالlahi bnu idriis wahuwa alwdiyu can cubayd اllahi can naaficin can ibni cumara ana nabiya sal l slama daraba nabiga waa garaacay waqaraba waana musaafuriyey wa ana abaa bakrin daraba waqaraba wa ana cumara daraba waqarab qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wazayd bni khalidin cubaadata bni saamit waa soo marnay xadiidkii cubaada qaala xadiidu bni cumar xadiidu gariibu rawaahu gayru waaxidi can cabdillahi bni idriis farafacuuhu warawaahu bacduhum can cabdillaahi bni idriis hada alxadiida ayay ka wariyeen can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumar ana abaa bakrin daraba waqaraba wa ana cumara daraba waqarab yani nebiga kuma jira riwaayadan kale waa mowquuf ayb qaala xadaanaa bidalika abu saciidin alashaj qaala xadaana cabdullahi bnu idriis qaala wahakada ru'ya hada alxadiidu min gayri riwaayati bni idriis cabdullahi bnu idriis keyrkiis riwaayada ka ti imaanaysana sidaas ayaa loo wariyey can cubayd illahi bni cumar naxwu hada wahaakada rawaahu moxamed bnu isxaaq can naafic marka waxaa tiro badan riwaayaadka nebiga aan sheegaynin taasaa tiro badan marka abu bakar iyo cumar inay saa yeeleen can naaficin can ibni cumar ana abaa bakrin daraba waqaraba wa ana cumara daraba waqarab walam yadkuruu fiihi can اnabiy sal l slam ma sheegin waqad saxa can rasuuli اllahi sal l slam annafyu nebigu waa ka ansaxay buu yihi marka nafyiga musaafurinta rawaahu abu hurayrata wazayd bnu khalid cubaadaة bnu samit wagayruhm can اnabiy sal l slam qala wاlcamalu clى hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ly slam waa sidan minhm abu bakri wacumaru wacaliyu waubay bnu kacbin wacabdullahi bnu mascuud waabu dar wagayruhm wakadalika ru'ya can gayri waaxidi min fuqahaaءi الtaabiciin wahuwa qowlu sufyaan aلthawriy wamalik bni anas wcabdillahi bni اlmubaarak wالshaaficiyi waxmed waisxaaq masaladanna waa ka soo hadalnay in la musaafuriyo qola aan ogolayn kuwa ogol ayaguna waxay isku khilaafeen nin keliya miyaa la musaafurinayaa mise naagtana waa la musaafurinayaa addoonkana waa isku khilaafeen addoonka hal yusaafar ma la musaafurinayaa shaafici wuxuu leeyay waa la musaafurinaya isaga xataa laakiin nus lix bilood ayb qaala baabu maa jaa ana alxuduuda kafaarat liahliha wixii ku yimid xuduuddu inay tahay dembi dhaaf inay u noqonayso dadkeeda la xado qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi can abi idriis alkhawlaaniy can cibaadata bni saamit qaala kunaa cinda الnabiy sal l l slam ayaan ag joognay faqaala wuxuu yihi tubaayicuunii calaa anlaa tushrikuu biاllaahi waad ila mubaayacoonaysaa calaa anlaa tushrikuu billaahi inaydnan shirki samaynin walaa tasriquu aydnan xadin walaa taznuu inaydnan zinaysanin qara'a calayhim اlaaya ayuu ku aqriyay aayat lmumtaxana oo baycadii naagaha lafteeda ayuu ka qaaday raggana ayb faman wafaa minkum qofkii idinka idinka midoo oofiyo baycadaasi fa ajruhu cala allah waman asaaba qofkii ku dhaco oo asiibo min dalika kaagaasi shay-an ka asiibo facuuqiba calayhi la ciqaabo fahuwa kafaaratun lahu kafaaru u yahay waman asaaba min dalika shay-an qofkii asiibo kaagaas shay ka asiibo fasatarahu allahu alla ou qariyo asturo caleyhi korkiisa u asturo fahuwa ila allah shanigiisu alla xaggiisa u ahaaday in shaaa cadabahu hadduu doono alla waa cadaabayaa wain shaaa gafara lahu haddii uu doonona waa u dhaafayaa fahuwa kafaaratun lahuda maalushaahid markii dembi galo la ciqaabo kafaaray u tahay xadiid baa jira markaa nebigu uu yihi laa adrii alxuduudu kafaaraatun liahliha am laa ma ogi buu yidhi xuduuddu inay dembi dhaaf u tahay dadkeeda iyo in kale halkaana wuxuu leey waa kafaaro waxaa lagu jamcinaa marka awal ma ogeyn dibaa laga ogeysiiyey baxhi dheerna ibnu xajar fatxulbaariga kitaabu liimaan ayuu masaladan uga warramay ayb meesha dambe fahuwa ila allah in shaaa cadabahu wain shaaa gafara lahuna waa dadka ahlu macaasida ee ku dhinta weliba macsida iyagoon ka toobadkeenin inay weli ahlu qible ay yihiin ayuu tusaa leanna mashiicada maba la geliyeen haddaysan saa aynan ahayn muslimiin haddii la yidhaahdo maye waa towbad keeneen hadday towbad keeneen maxaa mashiicada loo gelina ilaa ninkii towbad keena ilaahay waa ka towbad aqbalaya waa qoom marka dembigii ku dhacay oo aan towbad keenin oo dhintay ayagoon dembigii ka toobadkeenin laakiin caqdigii iimaankaa u joogo baaqi u ah ayb qaala wafi lbaabi can caliyin wajariir bni cabdillaahi wakhusaymata bni haabit qaala xadiidu cibaadata bni saamit xadiidun xasanu صaxiix waqaala shaaficiyu lam asmac fi hada اlbaabi baabkan ma aanan maqlin dhexdiisa ana alxadda yakuunu kafaaratan xadkuu kafaara inuu noqonayo liahlihi oo u noqonayo shay-an ma aanan maqlin axsana min hada alxadiid xadiidkan ka wanaag badan qaala shaaficiyu wa uxibu waxaan jecelahay liman asaaba denban qofkii dembi asiibo fasatarahu allahu calayhi alla ou asturo an yastura calaa nafsihi nafsadiisa inuu asturo wayatuuba ou towbad keeno fii maa beynahu wa beyna rabbihi isaga iyo rabbigii dhex inta udhexayso yacanii dembi buu ku dhacay lama arkin isaga iyo ilaahiisa is-og inuu marka maxkamadda tago uu yidhaha dembigaasaan galay halayga oogo xadka wuxuu leeyahay haddiiba alla qariyey ha iska daaya waxba maxkamadii uunan tegin ha towbad keeno fii maa beynahu wa beyna rabbihi wakadalika ruwiya can abi bakrin wa cumara anahumaa amaraa rajulan nin waxay amreen an yastura calaa nafsihi inuu nafta inuu nafsadiisa asturo ou qariyo ayb qaala baabu maa jaa fi iqaamati اlxaddi cala اlimaa xuduudda in lagu oogo addoommada qaala xadaana xasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaana abu dawuud aلطayaalisiyu qala xadaana zaa'idatu wahuwa bnu qudaama can الsudiyi can sacd bni cubaydata can abi cabdالraxmaan aلsulamiy sudi waa ismaaciil bn cabdالraxmaan wahuwa kuufiy huwa kuufiyu saduuq yahim can sacd bni cubaydata wahuwa الsulamiyu abu xamزة alkuufiyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi cabdالraxmaan aلsulamiy abu cabdiraxmaan الsulami cabdullahi bn xabiib ayaa la yidhaahdaa waa ninkaa aada uga wariyo saxaabo badan oo nin qaariyana waa ahaa waa ninka bukhaari uu yihi waqtigii cuhmaan khilaafatu cuhmaan laga soo bilaabo ilaa zaman alxajaaj ayuu qur-aanka dhigi jiray muddadaas markii laysku xisaabayna ilaa lixdan sano ayay noqotay lixdan sano inuu qur-aanka dhigi jiray markaasuu dhihi jiray xadiidka khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu ninka warinaayo waay hada alxadiidu huwa aladii ajlasanii majlisii hada xadiidkaana meeshaan ifariisiyey buu dhihi jiray lixdameeyo sano wuxuu dhigaayo qur-aan qaala khaطba caliyun cali waa qudbeeyey faqaala wuxuu yihi yaa ayuha nnaas dadow aqiimu lxuduuda xuduuda ku ooga calaa ariqaa'ikum addoommadiina man axsana minhum qofkii muxsan ah iyo waman lam yuxsan iyo qofka aan muxsan ahayn labadoodaba ku ooga dayib addoonka marka xadkii waa lagu oogayaa haddii uu muxsan yahay iyo haddii uunan muxsan ahayn isaga konton unbaa lagu dhufanaa hadduu sinaysto oo isaga rajmi ma leh addoon rajmi ma leh isaga leanna addoonka muxsan seeba ku noqonaa ixsaanka waxaa loo shardiyey xuriya shardi ah waxayna ka qaateen culimada suuratu nisaa oo alla subxaanahu watacaala uu yihi faida facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab rajmigii ma la kala bari karaa marka faarax rajmi ma la kala bari karaa maya waxa la kala bari kara waa boqolka karbaash iyaga marka mar kasta kaasay leeyihin addoontaa la sheegay addoonkana waa looga qiyaas qaatay waayahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa addoonka xadka waxaa ku fuli kara sayidkiisa maxkamad iyo in la geeyo uma baa sayidkaa ku fulin karaa day sugnaato isaga waa ku fulin karaa dadka laakiin axraarta ah ee xorta ah ayaga waa in maxkamad la geeyo haddaad tiraahdid yacni ninkani anaa og waa zinaystay ama dad intaad idinka aragtaan qofkii ama uu iska rajmiyo ama iska karbaasho ama gacanta ka gooyo de waxay noqonaysaa marka dadkii cadaaladii meeshaas kama muuqan karto leanna qofkan waxaa la rabaa dembigii in lagu sugo waxa ku sugi karaa waa qaadi waa qaadiho hadday dadku ayaga istuhmaan oo isxukumaan ee nin walbaa ninka kale waa been waa ka sheegi karaa waana tuhmi karaa fasaad bee dhalanayo markaas wax faa-iidaa imaan maysa ayb ayb wa ina amatan addoon lirasuuli llahi sala lla l slam u sugnaatay zanad way zinaysatay fa amaranii an ajlidahaa waxau i amray inaan jaldiyo faataytuhaa waan u imid faidaa hiya xadiidatu cahdin binifaasin waaba naag markaas umul ka baxday ama xayd iyo wax lamida fakhashiitu waxaan ka cabsaday in ana jaladtuhaa haddii aan aniga jeedlo an aqtulahaa inaan dilo ow qaala tamuutu inay dhimato faataytu rasuula اllahi sal l slam fadakartu dalika lahu waan u sheegay faqaala axsanta waad wanaaga waas waa waa waa wanaajisay qala hada xadiiثu صaxiix wasudiyu ismhu ismaaciil bn cabdالraxman wahuwa min الtaabiciin qad samca anas bna maliki wara'aa xuseyn bna caliy bn abi aalib qala xadaana abu saciidi اlأshaj qala xadaana abu khalidi اlأxmar qala xadaana اlأcmash can abi صaalix can abi hurayrata qaal qala rasuulu اlahi sal ly slam ida zanat amatu axadikum falyajlidha halaaثa bkitaab illahi ha ku jeedlo fain caadad hadday u laabato falyabichaa ha gado walow bixablin min shacrin xarig tin ka ahaadayba ha ku gado yani xarig jilicsan oo aan macno badan lahayn ha ku bedesho ayb qaala wafi lb marka zinadu de waa ceeb marka zinadu inay ceeb taha laga qaadanay qala wfi lbaabi can caliyin waabi hurayrata wazayd bni khalid washiblin can cabdillahi bni malik alwsiy qala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi camalku waa sidaan min asxaabi الnabiy sal l slam wagayrihim ra-ow waxay arkeen an yuqiima الrajulu ninku inuu ka oogo alxadda xadka calaa mamluukihi addoommadiisa duuna sulaan sulaanka la-aantiisa wahuwa qowl axmeda waisxaaq waqaala bacduhum yudfacu ila sulaan sulaana loo dhiibaa walaa yuqiimu lxadda huwa binafsihi isaga ma oogaya xadka inuu dulmiyaa dhici karta dabcan qoladan saasay dhahayaan waalqowlu lwalu asaxu mar haddii xadiid ku sugnaaday ayb hada aakhiruh wallahu aclam wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed